bulshada magaalada jowhar caasimada maamulka hirshabelle ayaa aada u isticmaala hilibka xoolaha kuwaasi oo ka iibsada kabaanka xaafada horseed islamarkaana isticmaala mar aan booqday suuqa lagu iibiyay hilibka xoolaha ayaan waxaan la kulmay qaar ka mid taa ganacsatada kuwaasi oo rediyo isnaa kaga warbixiyey qiimaha la iibiyo waxaana ay sheegeen inuu hoos u dhac ku yimid ganacsiga hilibka xoolaha waxaa la yidhahdaa ciise xasan xuseen ganacsigeyga waxaa waaye kawaanka waxaan waxaan ka hadlayaa kawaanka horseed ganacsigeygana waxaa waaye ariga ayaan ka ganacsadaa ibraahim bal inoogu warbixi qiimaha hilibka ariga hilibka ariga maasha allah ee, marna kor u kacaa marna hoos u soo noqdaa markuu hoos u soo noqdo qiimo oo markaas macquul aan gadanaa markuu kor u tagana waxaan gadanaa lacag shan dollar kiilade Ee, qiimaha haddeer aan xoolaha aan kusoo qaaday qiimo oo iska macquul ee waaye nafka ee milyanka iyo sideed boqol aan gadanaynay haddeer wuxuu joogaa milyan iyo shan boqol ma kaan milyanka aan gadanaynayna sagaal boqol aan kusoo qaadanaa marka qiimihii shalay aan gadanaynay waa ka dhignay shalay waxaan gadanaynay lacag oo markaasi oo shan dollar eh haddana waxaan gadanaa afar dollar oo lacag ah waxaa markaasi oo hoos u dhac oo kaga yimid oo markaasi aan kaga sheekeynaya waxaa ah markaan anaga uu ilaahayna siiyey subxaanahu watacaala ee qiimo macquul aan wax kusoo helno anagana macquul baan ku bixinaa marka qiimaha ay kuleelyihiin qiimo ziyaada aan gadanaa saa markaasi nolol maalmeedka in aan kaga helno maasha allah muddo waxaan markaasi ka ganacsanayaa xoolaha muddo la joogo toddoba sana ayaan ka ganacsanayaa inta ka horeysay maka shaqey jiran lagaada toddoba sana ayaan ka ganacsanayaa wax hoos u dhaca oo markaasi aad u liitan kumaan arkeen maanta maasha allah wixii markaasi nolol maalmeedkayga waan ka helaa lafaha keega eena markaasi alxamdulilah rabbil caalamiin waa ii soo baxaan suuqa dhaqdhaqaaqiisa maalmahan dambe aduu ilaahay maalmahan dambe oo markaasi hoosha ee laga bilaabay ee horseed keliya ee wada- wada- waddooyinkan kala xirmi darteeda suuqaayna aad u liitaa nafka ariga shalay waxuu noo gadmi jiri saacadooyin laakiin haddeer ilaa iyo habeenkii baan gadnaa suuqaanu u fadhiimoy sidaayna kale alxamdulilah waan u fiicannahay maalmaha gaara aan ku xisaabtan oo suuqa dhaqdhaqaaqa waa uu jiraa waa maalmaha oo zabdiga ee dadka ay ka shaqaystaan ee, bari iyo markaasi waqooyi iyo koonfurba laga yimaado ayaan ku xisaabtagnaa halkaasi maalmood ayaan ka shaqaysanaa shaqo fiican oon aaga- aan u shaqaysanaa Ba- waan jeclahay waxyaabo badan oo loo soo kordhiyo suuqa waxaa ka mid eh, markaasi alxamdulilah rabbilcaalamiin ganacsiga aan maanta aan hayno ee, in markaasi sida hadda ee walaalahayna ay nagu hor yimaadeen inay mar walba noo hor yimaadaan xaaladahaynana ay ogaadaan aan jecelnahay hadduu ilaahay raalli ka noqdo seet walaale waxaan ka ganacsanaa xoolaha lo-da adi waxaan kusoo iibsanaa xoolaha ee, nafbu macnaha qaabkuu u qalan yahay waa mid ee, sagaal milyan waa mid todoba milyan waa mid lix milyan marka qaabkan ugu iibsanana waa kiilada ee, toddoba doolaraan iibsanaa hasha kiilo hadda qiimo dhimana waxaan sameynay hasha kiilo inaan iibsano shan doolar oo lacaga waa qiimo sare laakiin waxaa qiimo aad aan ku qaadi jirnay ebel ee, qiimo ah e afar milyan shan milyan qiimo noocaas ayaan ku qaadi jirnay laakiin hadda wax walbaa noogu kordhay dhabiy baa xirmay maasha allah baa suuqa waa iska cintaa adeelbaah oo maalintii s- subaxdii aan soo qalanno ilaa iyo inta waxaan ku gaarnaa habeenkii saddex saac afar saac ebelna macnaha suuqa ilbaah waxaan ka qaadi jirnay aan shacabkeena soomaaliyeed aynu u caawi jireen lix saac hilib ma aalan suuqa laakiin ma hadda culeys oo waxaa bilaabtay suuqa oo fadhiyo habeenkii ilaamiila aadno ilaa saddex saac oo kadib ganacsiga xaafada aan sii gelino maahan markii ugu horeysay uu hoos u dhac ku yimaada qiimaha la iibiyey hilibka xoolaha ee suuqyada magaalada jowhar